ururka xamaas oo ku sugan deegaanada kasa ayaa kuwaayay sheegaya in lagu casuumo shirka waxa ayna horay u sii wadeen eedeymaha ay u jeedinayaan labada dhinac ee shirka ka qaybgelaya waxa ayna ku tilmaameen shirku inuu yahay mid lagu hormarin mid laga hor istaagayo shacabka falastiiniyiinta ama lagu hagardaameynayo hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya ayaa sheegay heshiis kasta oo ka soo baxa shirka anaabulis in ay shacabku qaadici doonaan haniya waxa uu sheegay in master cabbaas uusan xal u ahayn in uu samaysto tanaasulaad heshiis ka soo baxaya shirka waxaana laga rabaa meelmarinta ciddii ansaxin lahayd ra'yi aruurin la sameeyey ayaa boqolkiiba toddobaatan falastiiniyiinta waxa ay taageersan yihiin shirka laakiin boqolkiiba lixdan ka mid ah ayaa iyaguna waxa ay aaminsan yihiin in shirku uusan noqon doono mid aan miradho lahayn halka in badan oo israa'iiliyiina iyaguna ay aaminsan yihiin in shirku uu noqon doono kii lagu xalin lahaa khilaafaadka daba dheeraaday ee ka dhexeeya labada dal shirkan ayaa in badan ka mid ah dowladaha caalamka waxa ay aaminsan yihiin inuu noqon doono mid miradhal ah islamarkaana wax looga qabto xaaladaha ka jira bariga dhexe amaba dalka israa'iil waxaan filayaa in muddo ah ayaa dhegta loo taagaya ee shirkan ee ka dhacay magaalada anaabulis ee dalka maraykanka shirkaas oo la sheegayo in dib nabad loogu soo dabaalayo ee gobolka bariga dhexe in badan qalalaasu ay ka taagan yihiin ee haddaba maxamed cabdi bootaan ee ah qof inta badan u dhuunduleela arrimaha bariga dhexe ayaa ila fadhiya maxamed kusoo dhawow barnaamijka canabi waan ku dhowahay shirka ayaa la filayaa in uu saacadaha soo socdo uu ka furmo deegaanka annapolis lagu magacaabo ee ku yaala gobolka maryland ee dalkaasi maraykanka wuxuuna ka furmayaa xarunta neval academy ee gobolka magaalada annapolis shirkani ayaa wuxuu dhacayaa kadib markii uu ku baaqay bishii julaay ee sanadkan madaxweynaha dalka maraykanka george w bush marka shirkani waxa uu noqonayaa kii tobnaad oo caynkiisa ah oo dhex mara carabta iyo iyo israa'iil marka canabey waxaa shirkan uu kaga duwan yahay kuwii hore waxaa ka qayb gelaya ilaa toddobiyo ilaa lix iyo toban erge ah oo ka socoto jaamacadda carabta waxaana ka muuqanayay oo aan arkaynay in uu gaaray magaaladaasi annapolis camar muuse oo ah xogayaha guud ee qaramada jaamacadda carabta sidoo kale waxaa halkaasi ku sugan madaxda israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta iyo weliba ufuud ka tirsan jaamacadda carabta
waxaa jirta puntland in in badan lagu naaloonayay shirkan inuu noqonayo mid miro dhal ah laakiin waxaa jirta in shirar hore lasoo qabtay islamarkaana aanay noqon kuwo miro dhal ah oo aanan waxba kasoo bixin marka adiga ah haddii aynu ka reebno lix iyo tobankan dowladood ama ergo ee ka qaybgelaya ee carabta ah shirka maxaad u malaynaysaa oo rajo ah oo adigu aad dhihi kartaa shirkan wuxuu shirarka hore kaga duwan yahay waxaas iyo waxaas rajada laga qabaana waxa ay gaaraysaa intaa iyo intaa hortaba markii ugu horreysay oo wadamo carabeed intaas la-eg ay hor fadhiistaan ama ay la kulmaan dowladda israa'iil iyo maraykanka oo shirkan soo qaban qaabiyey marka marka loo eego dowladda maraykanka waxay u tahay in guul weyn ay ka gaartay siyaasadda maadaama ay intaasoo hogaamiyaala isugu keentay xaaladda bariga dhexe qaabkii loo soo dejin lahaa marka haddii la yidhaahdo xalka ka soo bixi kara muxuu yahay waxay ku xiran tahay ajendayaada cad ee ka soo baxa kulankan dowladda falastiiniyiinta ayaa canabey iyadu waxa ay leeyihiin kulankan ma aan aqbalayno ama mama aan aqbalsanin inta go-aamo wax kualaga kasoo baxayaan xilliga hore ayay saas taagnaayeen laakiinse ninka lagu magacaabo axmed qureec oo markaas isagu ah mas-uulka dowladda falastiiniyiinta shirka kaga qaybgelaya ayaa bishii tobnaad dabayaaqadeedii mar uu ku sugnaa magaalada raamalah mar uu ka hadlayey arrinta shirka waxa uu yidhi ra-iisul wasaaraha israa'iiliyiinta waxa uu leeyahay shirka hala tago jadwal la-aan laakiinse anagu ma aan tegayno shirka ilaa la sheego wax go-aana balse halkaa hadda waa uu tegey soddon iyo koodii bishii tobnaad hadalkiisii uu yidhi waxa uu ahaa sida tan وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا يقبل بجدول زمني ونحن نقول لن نقبل بمفاوضات دون- دون جدول زمني لا لا نريد أن نذهب إلى مفاوضات مفتوحة wuxuu yidhi ma aan u soconno shir iska furan ra-iisul wasaaraha israa'iil wuxuu yidhi shirka waa in la tagaa jadwal la-aan ama mawduuc la-aan marka hadda shirki waa uu furmay welina mawduucii miiska lama soo saarin laga wada hadli lahaa ha marka shirkana waa ay tageen oo hadalka ay yidhaahdeen ururka fatax ama ay dowladda falastiiniyiintu meesha ayuu ham iminka uu ka baxay een sidoo kale canabey shirkan waxa uu ka mid yahay shirarkii ka mid ahaa camp david een camp david acros iyo weliba madrid conference oslo acro oslo two iyo weliba hebron iyo weliba kulamo fara badan oo uu ka mid yahaa kii sharma sheekh camp david kii labada kun iyo lagu qabtay kii lagu qabtay taba summit iyo weliba road mapka iyo weliba kan hadda socda ee anabolis marka kulley waan tataabananaa oo aan waan soo koobi doonaa marka hadda dadka carabta ah ee iyaga arintan la dhex dhigay waa ay markaasi waxay muujinayaan in shirkan uu yahay shir aan wax ka ool u kasoo bixi doonin botano waxaa jirta ururka xamaas ee ah yani dadka hadda gacanta ku haya marinka kasa isla markaana dhaqdhaqaaqa ee ka jira falastiiniyiinta in ay diideen in ay shirka kasoo qeyb galaan isla markaana israel lafteeda qaar ka mid ah ay kasoo horjeedaan shirka oo aan arkayno in magaalo madaxda uu ka dhacayo mudaaharaadyo aada u waaweyn ee mudaaharaadyo kalena la sheegayo in la baajiyo marka maadaama labada dhinac qeybo ka mid a aysan shirka ogolayn isla markaana ay kasoo horjeedaan intee ayaad malaynaysaa rajadu inay gaarayso canabi waxaa mudan in lays xasuusiyo oo kale waxaa jirta hadda banaanbaxyo la baajiyey iyo weliba dhibaatooyin ka dhacay magaalada raamalla oo ay shacabiyad iyo taageerayaal badan ku lahaayeen ururka fatax shirka inta badan madaxdooda ay ka qaybgelayso marka waxaa la dhihi karaa dad shacabka iyagu waxay leeyihin shirkan wax dan ah noomu ahaayo ayay taagan yihiin oo ay sheegayaan marka shirka waxaa la dhihi karaa haddii dhanka wanaagsan loo qaado waxaa kasoo bixi karaa go-aamo wax ka oola goordhaweyto ra-iisul wasaaraha falastiiniyiinta ee xilka laga xayuubiyey ismaaciil haniya oo saxaafadda la hadlayay adigoo saa sheegta canabi waxa uu sheegay shirkaas inuu yahay shir lagu doonayo in lagu sharceeyey dowladda israa'iiliyiinta laguna dhiso dowlad ay leeyihiin yuhuudda sidoo hadalka u dhigay waxauna sheegay in shirkaasi uu yimaaday kadib markii lagu fashaleeyey ama ay ku fashilantay dowladda maraykanka sidoo hadalka u dhigay arrinta ciraaq iyo falastiin iyo afghanistan wuxuu yidhi oo kale sidoo kale waxaa arrintan lagu qarinaya kale xaaladda raamallah oo iyadu ceeb iyo weliba ceebteedii ay bannaanka usoo baxday waxa uunu yidhi إن مؤتمر الخريف ليس له ضرورة إلا في شرعنة الكيان الصهيوني وحصوله على اعتراف بما يسمى يهودية الدولة والتغطية على الفشل الاستراتيجي الذي منيت به الإدارة الأمريكية في العراق وأفغانستان وفلسطين ومن جانب آخر منح السلطة في رام الله بعد أن انكشفت السوءات وانفضحت العورات waxa uu yidhi waxaa la doonayaa in suldada ama dowladda lagu wareejiyo dowladda ama ceebteedii iyo weliba arrimaheedu dhan banaanka usoo baxeen ayuu yidhi ismaaciil haniya marka canabey ismaaciil haniya halkaas u taagan yahay iminka tan aan hadlayno kumanaan falastiiniyiina ayaa magaalada raamallah isku soo baxay inkastoo ay ciidamadu ay kala ceyriyeen balse iminka mid toos ayaa waxa uu ka soconayaa magaalada khaza oo ay ku sugan yihiin taageerayaasha xamaas waxaana la arkayaa calaamada iyo weliba taageerayaasha shacaa'irta ay wataan oo ku aadan sida ay u diidan yihiin shirka ka furmaya magaalada anabolis ee dalka maraykanka
haddii aan dib ugu noqono arrimaha carabta kol dhoweed waxaan arkaya wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga oo aada u caraysan islamarkaana ay sheegaya in wax gacan qaad ah uusan shirka ka dhici doonin isaga oo hadallo ah ku hadlayay masraxiyad ma samaynayno laakiin waxaynu meeshan u nimid shir miro dhal ah oo aynu nabadda uga hadlayno marka waa inaynu dareenkeena muujiyaa maxaad u malaynaysaa marka inay heerkaa gaarsiisay oo caradiisu ay gaarsiisa xitaa inuu yidhi meesha iyadaa masraxiyad laguma wado marka rajadan intaan la eg uu shirkan sidaa uga carooday ee kuwa horena la arkayay inay carabtu ay gacan bidaxeynaysa amaba ay ka gaabsanayeen canabey saas sheegtay sacuud alfaysal wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga warka ka soo baxay waxa u muuqdaa in lagu dhiirigelinayo shirka isagoo waxa uu ka mid yahay ama ay sacuudiga ka mid tahay wadamada safka hore ka taagan shirka in la taageero waxaan ognahay sacuud alfaysal hadalkan uu leeyahay in ay tahay hadal markaasi ama loo fasiran karo inuu hadal sarbeeba uu yahay oo uula jeedo in arrinta aan laga dhigin isgacanqaad iyo isisalaamid oo keliya balse wax wax ka oolah meesha laga soo saaro
portland ugu dambeyn dadka carabta maxaa rajo ah oo ay ka muujinayaan shirkan ama dareen sidee ah ayay ka aaminsan yihiin canabey haddii aan dadka carabta ah fiirino arrimahooda waxa ay qaarkood leeyihiin shirkan maahan shir ay wax ka soo bixi karaan qaar waxa ay leeyihiin shirka waa shir wax ka oola qaar waxay leeyihiin shirka maba fahansanin een waxa een kasoo bixi doona marka dadka carabta ah maanta mar ay saxaafadda ay wareysanaysay ama ay markaasi ka hadlayeen waxaa ka muuqatay intooda badan marka aan fiirino in ay aada iyo aada uga soo horjeedaan shirka ka furmaya deegaanka annapolis oo aan markaasi filayno inuu goordhow furmo marka magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar ayaa dad ku sugan oo markaasi arrimahan ka hadlaya ayaa waxa ay ka hadleen shirkan in loo baahan yahay in wax wax ku oola ka soo baxaan mid ka mid a dadka ku sugan magaalada qaahira ayaa waxa uu yidhi sida tan يعني أنا أعتقد أن هذا المؤتمر ليس إلا تضييع للوقت وتضييع لحقوق الشعب الفلسطيني وأعتقد أنه يعني آه، أن المستفيد الوحيد من هذا المؤتمر هو إسرائيل للحصول على مزيد من المكاسب على الأرض waxa uu yidhi een, shirkan ma aan aaminsan in wax soo siyaadin karo waa shir lagu qarinayo xuquuqda shacabka falastiiniyiinta ah waxaana ka faa'iidaysanaya ayuu leeyahay een, dowladda israa'il siduu hadalka u dhigay waxaana la doonayaa in lagu sii faafiyo een, dhulka een, israa'iiliyiintu haystaan sidoo kale mid ka mid a dadka een, carabta ah oo ku sugan dadka falastiiniyiinta oo ku sugan magaalada een, eh, dimashik ee caasimadda dalka suuriya ayaa canabe waxa uu ka hadlay in shirkan uu yahay shir loo baahan yahay ama shirkan wuxuu ku sheegay isaga haddii aan hadalkiisa soo qaadano inuu yahay shirkan shir aan wax wax een waxba oo la kasoo bixi doonan uu yahayna shir fashilan waxaana hadalkiisii iloo yaabadnaa ka mid ahaa wuxuu yidhi maamaha carbeed ayuu soo qaatay waxaanu leeyahay المقيم في سوريا بالنسبة لهذا المؤتمر هو كغيره من المؤتمرات مؤتمر فاشل فاشل وكما يقول المثل تمخض الجمل فولد فأرا وفلسطين لن تعود إلا بإذن الله ثم بالجهاد في سبيل الله وإن شاء الله سيأتي اليوم الذي نحرر فيه فلسطين كاملة من براثن اليهود الغاصبين وليس الحق لأي مسؤول دولي أو عربي أو فلسطيني التنازل عن حق الشعب الفلسطيني في, في العودة إلى فلسطين وشكرا een waxa uu yidhi een waxaa habboon in dadka mas-uuliyiinta ah ee caalamka ah iyo kuwa carabta ah aysan wax tanaasulada samaynin marka hadalkiisa waxaa ka muuqata carana way ka muuqatay waxaanu leeyahay shirkan wax wax ka oolah ma ay ka soo bixi doonaan een canabey marka aan fiirino shirkan iminka bilowday waxa uu sii xoojiyey oo aan dhihi karaa een shacbiyadda iyo taageerayaasha ay leeyihiin ururka xamaas een waxaa la dhihi karaa sida aan markaasi goordhaweyta wakaaladaha carruurtan ka arkaynay een in is- maxamuud cabaas een marka uu kusoo laabto magaalada ramallah uu shacbiyadiisii hoos u dhici doonto waxaana lagu saleeyey in taageerayaal badan ay markaasi isaga ay ku qaadaceenba inuu shirkaasi ka qayb galo oo ay kaga soo horjeestaan Ha, marka fikirkiisa marka iminka een taageeranimadii xamaas ee hoos u dhacday ayaa waxaa la dhihi karaa kor ayay soo kacaysaa een haddii aan si guud u- u kormaro canabey arrimaha shirarka een waxaa ka mid ahaa shirarkii dhacay een oo dhex maray carabta iyo falastiiniyiinta shirka la yidhaahdo cam cam david acros oo dhacay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii oo dhex maray een madaxweynihii masaarida anwar saadaat iyo weliba ra-iisul wasaarihii israel manajim oo uu goobjoog ka ahaa xilligaasi een ra-iisul- madaxweynihii waddanka maraykanka jimmy carter sidoo kale waxaa dhacday sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii shirkii norway ka dhacay magaalada oslo oo isagana uu goobjoog ka ahaa madax- een madaxweynaha maraykanka bill clinton oo ay sidoo kale isla joogeen oo ayna hiis wada saxiixdeen yaasir carafaad madaxweynihii hore ee falastiiniyiinta ee geeriyooday iyo isaaq rabin sidoo kale canabey haddii aan soo qaadano kulamadaasi waxaa ka mid ahaa dhex maray carabta iyo Fala- een israa'iiliyiinta shirkii magaalada madrid ka dhacay oo dhacay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii oktoobar soddonkeedii waxaana shirkaasi uu socday muddo saddex maalmood ah waxaana kasoo wada qayb galay een madaxweynihii maraykanka iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsanaa midoogii sofiyeeti waa intuusan burburin oo iminka ruushka uu keliya kusoo haray u s s r iyo weliba dowladda maraykanka oo iyagoo si goobjoognima u joogay shirkaasi een shirkaas ayaa wuxuu dhacay een bil kadib markii uu qaboobay ama uu istaagay dagaalkii maraykanka uu ku qaaday khaliijka ama gaar ahaan waddanka ciraaq sidoo kale waxaa dhacday shirka la yidhaahdo canabey een sharm sheekh oo isaguna ka dhacay waddankaasi masar sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii oona dhex maray ra-iisul wasaare israa'iiliyiinta sharon iyo weliba yaasir carafaad oo ahaa guddoomiyaha ururka p l o ahna madaxweynaha falastiin sidoo kale waxaa dhacday sanadkii labada kun shirkii lagu magacaabi jiray een middle east summit oo- een camp david oo dhacday labada kun waxaana shirkaasi goobjoog ka ahaa oo dhexaadinaya madaxweynihii maraykanka bill clinton iyo ra-iisul wasaarihii israel uhud brag waxaana sidoo kale shirkaasi goobjoog ka ahaa yaase carafaad madaxweynihii falastiiniyiinta sidoo kale shirarku aad ayay u badnaayeen waxaa ka mid ahaa shirkii dhacay labada kun iyo saddexdii oo bishii juun afarteed ahayd oo dhex maray madaxweynaha ra-iisul wasaaraha falastiin maxamuud cabaas iyo weliba madaxweynaha maraykanka george w bush iyo ra-iisul wasaaraha israel alir sharon sidoo kale canabey shirar badan ayaa dhacday waxaana ka mid ahaa shirarkii loo yaqaanay khaarid dariiq ama road mapka oo isagana lagu dhexdhexaadinayay falastiiniyiinta carabta oo dhacay labaatan iyo afartii juun sanadkii labada kun iyo labada oo isagana laisku yeeray in ay kasoo wada qayqabtaan carabta iyo falastisraaiiliyiinta si loo dhexdhexaadiyo arrintan marka iminka shirkan ayaa ka mid ah shirarkaasi oo ka dhacaya halka loo yaqaano annapolis maryland oo ku taala dalka maraykanka waxaana shirkan uu ka furmayaa xarunta akaademiyadda nevalka ee dalkaasi maraykanka marka isku soo duuduub shirkan canabey waa shir la filayo waxyaalaha kasoo bixi doono ama waxaa looga hadli doona shirka marka uu bilowdo lala kowsan doono maahan shir hore loo ogaa oo ay dadku kasoo baaraan degeen waxyaalaha looga hadlayay dowladda suuriyana waa ay diiday laakiinse mar ayay hadda ogolaatay waana ka qaybgelisaa marka waxaan wada dhowrnaanaba waa shirkaasi iyo go-aamada ka soo baxa canab waa mahadsantaha aada iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdi bootahan sida wacan ee aada inoogu soo aruurisay arrimaha bariga dhexe iyo weliba shirka maanta ka furmaya magaalada annabolis